walaal aada umahadsan tahay socdaalka madaxweynuhu wuxuu ku wajahnaa sidii sidii loogu hurgeli lahaa dhammaan maamul goboleedka hirshabelle qaybihiisa kala gudubka qaybihiisa kala duwan bulshada ku nool khaasatan reer beledweyne waxaa jira waddanka sida aan la soconno abaaro aada u baahsanaa jiro waxaa jiro sida aan la soconno abaaro iyo waxaa jiro colaado meelaha qaarkood marka socdaalku madaxweynuhu wuxuu ku saabsanaa sidii horeba madaxweynuhu uu ugu tegay degmooyinka qaar ka mid a hirshabelle sida magaalada balcad iyo dekadii ceelma-aan iyo garoonkii isley saas oo kale socdaalka madaxweynuhuna wuxuu ahaa ukuurgelid oo uu ku urgelayo bulshadiisa balbaahiyaheeda kala duwan wuxuu madaxweynuhu la kulmay inta uu halkan joogay qeybaha kala duwan ee bulshada rayidka ah wuxuu la kulmay ururada haweenka iyo dhalinyarada wuxuu la kulmay sidoo kale culimaa udiinka iyo dhammaan qeybaha ay isugu jirta bulshada aqoonyahanadii ayuu la kulmay saas daraaddeed kulankan madaxweynuhu ama safarka madaxweynuhu iyo wasiirada uu hogaaminayo waxay ku saabsanaayeen ukuurdilid ay ukuurgelayaan xaaladda magaalada beledweyne iyo guud ahaan gobolka ekulamadii uu la qaatay maamulka iyo odayaasha dhaqanka waxyaaba ay ka wada hadleen maxaa ka mid ah
waxay ka wada hadleen odayaasha dhaqanka iyo madaxweynuhu in la wada shaqeeyo sida aad ogsantaha dawladaynu waxay dhisan tahay muddo kooban waxaana nagala doonayaa inaan aan ku tillaabsano horumar la taaban karo sidii maxaan ku sheegaa maamul goboleedada kale waxaad ogsan tahay in aan aan nahay maamul goboleed urdun ah oo oo gobolada kale ka haray marka madaxweynuhu wuxuu ku dhiirigelinayay aqoon-yahanada iyo odayaasha iyo ganacsatada reer beledweyne in ay dawladda la shaqeeyaan ay horumarkaasna ay wax ka naqdaan oo ayaku ay hogaamiyaan sidaas ayuu madaxweynaha iyo odayaashu ay ay ay kala qaateen oo hadal si taa lamid a ee maantay waxaad la kulanteen saraakiil qaramadii midoobey ah oo beledweyne ka howlgala waxyaabaha aad ka hadasheen saraakiishaasi maxay ahayen
waa saraakiisha qaramada midoobe beledweyne kahoos ka howlgala waxaan ka hadalna waxay ahaayeen in ay dawladda hirshabelle dowlad goboleedka hirshabelle ay ka saacidaan dhinac dhinac dhinac walba hadday ahaa laheyd dhismaha booliiska iyo hadday ahaa laheyd isdhexgalka bulshada dhalinyarada waxyaaba fara badan aanu ka wada hadalnay maantay runtii wayna naga ballan qaadeen in ay xaruna xaruntooda beledweynena ay xagga gey doonaan jawhar gey doonaan tanna ay halkeeda ka shaqey doonto iyo guud ahaan inta hirshabelle ay ka kooban tahay oo gacanta dawladda ku jirto inay tegi doonaan ay noo sheegeen shaqana ay ka bilaabi doonaan haddana ay ka wadaan marka waxyaabaha aan ka hadalnay waxaa ka mid ahaa maadaama lagu jiro wakti xun oo abaara ay jiraan waddanka ay ka jiraan in ay naga saacidaan oy garab naga siiyaan abaaraha sidii aan uga hortegi lahayn oo aan maxaan kuu sheegaa bulshada tabaaleysan ee maxaan kuu sheegaa mi iyo magaalaba ku tabaaleysan aan u garab istaagi lahayn sidaas ayay ay aya ayay maantay isku soo ka wada hadalnay
waxaa jirto in sidoo kale madaxweynaha hirshabelle uu maanta xarig ka jaray ewaddo dhex marta magaalada beledweyne wadadaas dib u dayactir miyaa lagu sameeyey mase walaal waxa weeye sida aad ogsoontahaba maamulka halkan ka dhisan beledweyne guddoomiyaha kheyr allah siiye magaalada beledweyne guddoomiyaha gobolka hiiraan mudane cali cusmaan jeyse iyo bulshadiisa soo kaashanaya ayay wadadaasi ay dheen muddadaa waxaa dhisay dadka shacabka oo reer beledweyne ah ayaa dhisay cid kale oo taakulaystay oo ama dowlad federaala ama maxaan kuu sheega hay-ada shisheeya ma jiraan maskaxdooda iyo muruqooda iyo maankooda ayay kulmiyeen waxay yidhaahdeen bal aan tijaabino inaan wax qabsan karno si naloo kugu dagsado oo guud ahaan hirshabelle iyo maxaan kuu sheegaa gaar ahaan magaalada beledweyneba si aan u wada dhisno aan maxaan kuu sheegaa aan baroobayno oo aan istijaabino cid ku gacan siisay oo maamulka ka banaanka ah ma jirto wadadaasi waxay ahayd waddo cusub oo laami ah ilaahay ilaahay fadligiis wadadii maanta ayuu madaxweynuhu u noo furay waxaana rajaynayaa insha allahu in ay ku dayso doonaan magaalooyinka kale ee hirshabelle inay saas oo kale ay iskaa wax udhiso ay ku iskaa wax u qabso ay ku dhiso doonaan oo ay ay ay ku daya doonaan guddoomiyaha gobolka hiiraan mudan mudane cali cusmaan jeyta ay ku dayso doonaan marka wadadaasuna xaalkeedu uu sidaa ayuu ahaa walaa
socdaalka wafdiga madaxweyneha hogaaminayo adigoo qeyb ka tahay ku jooga beledweyne imise ayay qaadanaysaa waa waxaan rajeynayaa insha allahu inaan sii joogi doono laba maalmood ama saddex maalmood hadda isagoo isbedelin saas ayaan rajeyneynaa shaqo ayaa noo dhiman inaan la kulanno dhammaan qabaa'ilada degan halkan iyo bulshada noocyadeeda kala duwan ee degan magaalada tan ama ama guud ahaan gobolka hiiraan ayaan inaan la kulanno ay tahay oo aan ogaano baahiyahooda iyo cabashadooda aan ogaano shaqada aan u nimid halkaana waxay aheed runtii inaan bulshada aan aan aan aan aan ogaano bal waxa ay ka qabaan fikri ay ka qabaan dowladnimada maadaama aan cusub nahay oo waxaan ku sheegaa aan aan aan nahay dowlad curdun ah marka waxaan sii joogi doonaa insha allahu labo ilaa saddex maalmood haddii alla yidhaah mudane sayid xasan cali waxaa tahay wasiir dowlaha wasaaradda beeraha iyo waraabka ee dowlad goboleedka hirshabeelle kan wasaarad ahaan maxaa idii qorsheysan maadaama xilli roobaadka guga uu ka cortay meelo kamid a gobolka
walaal waa su-aal wanaagsan waxaa noo qorsheysan sida aad ogsoon tahay lix iyo labaatan sano iyo wax lamida ayuu wadanku burbursanaa meelaha qaar waxaa ka jiray maamul goboleedo laakiin anaku waa cusub nahay sidaa mar badan kusoo celceliyey runtii beeruhu waxay u baahan yihiin wakti badan in la geliyo waxay u baahan yihiin waxaan haysanaa labadayna gobol dhulbeereed aada u baaxad weyn waxaan rabnaa inaan dib u howlgelino kanaaladii oo maxaan ku sheegaa xirin badankoodu buudooyinkii waxaan rabnaa inaan webiga naftiisa aan ku samayno dayactir aan ku samayno oo aan ciidii ka bixino sida aad ogsoon tahaba waxaan u dhexaynaa abaar oo maxaan ku sheegaa waktiga aan ku jirnaa iyo xilliga roobku yimaado oo fatahaada marka waxaan rabnaa inaan ka hor tagno haddii alla yidhaahdo fatahaada inaan ka hor tagno oo aan webiga qashinka ku jiro iyo wasaqda ku jirto aan ka saarno iyo biya carada ku jirto aan ka saarno meelo biyo xiriirana aan u samayno haddii alla yidhaahdo marka qorshahayagu waxa weeye in aan isku tashano anaku dowladda federaalkana aan maxaan ku sheegaa aan ka sugayno runtii inay naga caawiso iyo hay-adaha ku shaqada leh beeraha inay ayakuna naga caawiyaan oo na siiyaan agabkii iyo maxaan ku sheegaa how waxyaabihii aan uga hortegi lahayn fatahaadaha webiyaha kuna soo saari lahaynay dalagii beeraha ugu dambeyn fariinta aada la wadaagayso bulshada soomaaliyeed maxay taadi u ka faaidaysanaya fursadatan ay ku siisay radio muqdisho walaal fursada aan fursadeyda qaaliga ah anoo ka faa'iidaysanayo bulshada soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa in ay gacmaha isqabsadaan in ilaahay ay u tooba keenaan in allabari la sameeyo in roobdoon waa la laamiyey waana lasoo sameeyey inaan aan ducada badino ilaahayna quluubteena isku soo dumo bulshada soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa dhammaan in ilaahay quluubtooda isku soo dumo hirshabeelle waxaan leeyahay walaalayaal isku tashada isku tashada mar labaad mar saddexaad isku tashada fursadeyda qaaliga ah anoo uga faa'iidaysanayo waxaan leeyahay ilaahay abaaraha iyo colaadaha hanaga yasiro